أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus ah ka idiin heesakooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dowladaha iiraan iyo saliibiyadda maraykanka ayaa hadallo kordhistaafsaday iyadoona suuragal ay tahay inuu dib u qarxa dagaalka bariga dhexe howlgal lagu dil xubin ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo kooxda ridada soomaaliya ayaa ku guudaysay inay weerar hubaysan ku qaadaysa siyaasiyiinta mucaaradka ah xilli uu dhammaaday muddoxileedkii garg soomaalida xujayda ah ee sanadkan ku sugan xaramka ayaa soo bandhigay dayac haysta xilli kooxda ridada soomaaliya sanadkan ay ka qaaday lacago fara badan maamulka islaamiga degmada bu'aal wila islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey odayaashii waxgaradka degmadaas sidoo kale warkeenas waxaa ku maqli doontaan qaybta lix iyo tobanaad warbixinno iwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay waa subax khamiisa taariikhdun ay ku beegan tahay afarta bisha dulxija sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan dowladaha iiraan iyo saliibiyadda maraykanka ayaa hadallo kulol isdhaafsaday iyadoona ay suuragal tahay inuu dib u qarxa dagaalka bariga dhexe haddaba xogihii ugu dambeeyey saaka waxaynu wax ka weydiin walaalkeen nuur cali warsamaawi shiiba aad baad u mahadsan tahay walaalka xaaladda bariga dhexe ayaa ah weli mid cakiran iyadoo mar walba ay suurtagal tahay in dagaallo ay ka qarxaan walow xabad joojintii aan xadka lahayn weli ay socoto nidaamka shiicada iiraan ayaa shalay oo arbaco ahayd waxa uu sheegay in ay daraasaynayaan jawaab cusub oo ka timid maraykanka taasoo qayb ka ah dadaallo dhexdhexaadin ah oo ay bakistaan hogaaminayso si loo soo afjaro dagaalka dhanka kale madaxweynaha maraykanka saliibiga trump ayaa sheegay in wadahadallada teheraan ay marayaan meel xasaasi ah oo kala go' leh iyadoo iiraan ay sidoo kale ku dhawaaqday aagbadeed ku yaala marinbiyoodka hormuus oo hoos imaanaya waxa ay ugu yeertay hay-adda marinbiyoodka gacanka faris ee walaalka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ninka lagu magacaabo ismaaciil baqaayi ayaa telefishinka dowladdaasi u sheegay in dalkiisu helay aragtida dhinaca maraykanka islamarkaana hadda ay baarayaan arrintan waxay timid markii ay iiraan qaabishay wasiirka arrimaha gudaha bakistan muxsin naqfi oo dalkiisu dhexdhexaadin ka wado labada dhinac baqaayi wuxuu sheegay in booqashada wasiirka bakistan ay ujeeddadeedu tahay fududaynta isdhaafsiga fariimaha u dhexeeya iiraan iyo maraykanka wuxuu sidoo kale ku celiyey shuruudaha iiraan kuwaasoo ay ka mid yihiin in si rasmi ah loo soo afjaro dagaalka dhammaan jihooyinka oo ay ku jirto lubnaan in la sii daayo hantida iiraan ee la xayray iyo in la joojiyo waxa ay ku tilmaameen burcadbadeednimo oo lagu hayo maraakiibta ganacsi ee iiraan taasoo ay ula jeedo cunuqabataynta maraykanka ee dekadaha iiraan uu saaray dhanka kale maraykanka trump ayaa waxa uu bixiyey hadallo iskhilaafsan tan iyo markii uu isniintii sheegay inuu dib uga laabtay go'aanka lagu doonayey in weeraro cusub lagu qaado iiraan si wakhti loogu siiyo wadaxaajoodka mar wuxuu muujinayaa rajo heshiis ah marna waa uu hanjabayaa asagoo tilmaamaya in xaaladdu ay sii xumaan karto arbacadii trump ayaa wariyaasha kula hadlay saldhigga andrews ee u dhow washington isagoo yidhi wadahadalladu waxay marayaan meel aad xasaasi u ah sidoo kale waxa uu yidhi haddii aynan helin jawaabaha saxda ah xaaladdu si degdeg ah ayay uga sii dari doontaa dhammaanteen diyaar ayaan nahay waa inaan helnaa jawaab boqolkiiba boqol oo dhammaystiran trump wuxuu tilmaamay in heshiis lala gaaro iiraan uu badbaadin karo wakhti badan tamar iyo nafaf badan isagoo tilmaamay in arrintaasi ay dhici karto si aad u dhaqso badan ama maalmo gudahood wuxuu sidoo kale sheegay in maraykanka uu marayo heerarkii ugu dambeeyey ee wadaxaajoodka iiraan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka gaalka lagu magacaabo j d vanse oo hogaaminayey wafdigii maraykanka ee wadaxaajoodkii islaamabaad ka dhacay ayaa talaadadii sheegay in horumar wanaagsan laga samaynayo wadahadallada balse wuxuu carabka ku adkeeyey in ciidanka maraykanka diyaar ay u yihiin dib u bilaabidda dagaalka kaasoo ah ikhtiyaarka labaad oo ay haystaan haddii heshiis la waayo dhanka kale sacuudiga ayaa iiraan ku booriyey inay ka faa'iidaystaan fursadda diblomaasiyadeed ee iminka furan si looga fogaado cawaaqib xumo halis ah oo ka dhalan karta xiisadda oo sii kororta wasiirka arrimaha dibadda nidaamka daaquudka al sacuud amiir faysal bin farxaan ayaa uga mahad celiyey saliibiga trump inuu siiyey wadaxaajoodka fursad dheeraad ah si heshiis loo gaaro dagaalkana loo soo afjiro islamarkaana loo soo celiyo amniga iyo xorriyadda maraakiibta ee marambiyoodka hormuus wuxuu sheegay in boqortooyadu rajaynayso in iiraan ay ka faa'iidaysato fursaddan si looga fogaado cawaaqibta halista ah ee xiisaddan ay keeni karto ayna si degdeg ah uga jawaabto dadaalada lagu doonayo heshiis dhammaystiran oo keena nabad waarta gobolka iyo caalamka intiisaba trump ayaa isniintii waxa uu sheegay inuu dib u dhigay weerar la qorsheeyey in iiraan lagu qaado talaadadii kadib codsi uga yimid hogaamiyaasha sacuudiga qatar iyo imaaraadka carabta dhanka iiraan guddoomiyaha baarlamaanka iiraan maxamed baaqir khalibaaf ayaa ka digay in washington ay isu diyaarinayso dib u bilaabidda dagaalka fariin cad fariin cod ah oo uu ku baahiyey warbaahinta gudaha ayuu ku yiri dhaqdhaqaaqyada cad iyo kuwa qarsoon ee cadowgu waxay muujinayaan inuusan ka tanaasulin yoolkiisa milatari inkastoo cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed uu jiro wuxuu intaasi ku daray in tehraan ay diyaarinayso jawaab adag oo ka dhan ah weerar kasta oo lagu soo qaado dhanka kale sahaynada warbaahinta c n n ayaa ka soo xigatay iila yuhuudda qayb ka ah in ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu uu cadaadis xooggan saarayo trump si dib loogu bilaabo howlgal militari oo ka dhan ah iiraan mas-uul maraykan ah ayaa sidoo kale sheegay in trump uu netanyahu u sheegay qorshe weeraro ah oo loogu magacdaray operation hivy hamer laakiin maalmo kadib trump ayaa hakiyey weeraro la qorsheynayey kadib codsi uga yimid xulfada maraykanka sida nidaamyada daaquudka qatar sacuudiga iyo imaaraadka sidoo kale warbaahinta sahaynada ayaa weerartay dhexdhexaadinta bakistan iyadoo janalka afar iyo tobanaad sheegay in dhexdhexaadinta bakistan aysan dhexdhexaad dhab ah ahayn kuna dooday in bakistan iyo iiraan ay gaareen isfaham dhaqaale dhanka kale janalka laba iyo tobanaad ee sahaynada ayaa sheegay in yuhuuddu ay la yaabtay go-aanka trump ee dib loogu dhigay weerar lagu waday in lagu qaado iiraan islamarkaana talaabiim aan lagu wargelin ilaa daqiiqadihii ugu dambeeyey nidaamka shiicada iiraan ayaa shaaciyey aag badeed oo cusub oo ay gacanta ku hayso hay-ad cusub waxayna sheegtay in maraakiibta doonaya inay maraan hormuus khasab ku tahay inay la xiriiraan hay-addan oo ay oggolaansho ka helaan iiraan ayaa isniintii ku dhawaaqday samaynta hay-adda marinbiyoodka gacanka faris si ay u maamusho marinbiyoodka hormuus taasoo si dhab ah ula shaqaynaysa ciidamada badda ee ilaalada kacaanka iiraan nidaamka cusub waxa uu xadidayaa dhaqdhaqaaqa maraakiibta isagoo dhigaya in maraakiibtu maraan waddooyin gaar ah oo oggolaansho leh islamarkaana hadda loo oggol yahay oo keliya maraakiibta aan militariga ahayn oo aan ka tirsanayn dhinacyada cadowga dhanka xaaladda militari ciidamada badda maraykanka ayaa sheegay inay arbacadii qabteen markab shidaal oo wata calanka iiraan baaritaan ay ku sameeyeen kadibna ay sii daayeen iyagoo ka codsaday inuu bedelo jihadiisa dhanka ciidamada badda ee ilaalada kacaanka iiraan ayaa sheegay in afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay ay u oggolaadeen in ka badan shan iyo labaatan markab oo ay ku jiraan kuwa shidaalka qaada inay maraan marambiyoodka hormuus kadib markii ay fashilmeen wadaxaajoodkii iiraan iyo maraykanka ee dhexdhexaadinta bakistan maraykanka ayaa tan iyo saddex iyo tobankii abriil cunaqabatayn iyo go'doomin saaray dekadaha iiraan oo ay ku jiraan oo kuwa ku yaala marimbiyoodka muhiimka ah ee hormuus halka iiraan ay dhankeeda ay xiratay marimbiyoodka hormuus tan iyo markii dagaalku qarxay siddeed iyo labaatankii februari ee sanadkan jasaaka allaahu kheyran walaalka abuushiiban howlgal lagu dilay xubin ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado ciidamada mujaahidiinta ka jihaada wilaayada gadow ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen degmada baled xaawo oo ka mid ah gooba cadowga allah uu duulan kaga sugan yahay wilaayada gado waxayna howlgalkaasi ku dilay murtad lagu magacaabi jiray maxamuud samuw bare oo ka tirsan maleeshiyaadka ridada gaar ahna kuwa sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ayaa ku guudisay inay weerar hubaysan ku qaadaysa siyaasiyiinta mucaaradka xilli uu dhammaaday muddo xileedkii garguurta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed mar kale kooxda riddada soomaaliya ayaa guudis cusub u dirtay kooxaha mucaaradka ah ee ku sugan magaalada muqdisho kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay weeraro afka ah ku qaadaya xasan gurguurte axmed macalin fiiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga ayaa kelimad ujeediyey ku beeniyey maleeshiyaad lagu tababaray deegaanka xanan buurre ee gobolka galgaduud oo loo soo daabulay muqdisho si loogu beegsado mucaaradka balse wuxuu qiray in tallaabo laga qaadi doono waxa uu ugu yeeray kuwa hoteelada ka qayliya kooxaha mucaaradka ah ayuu ku eedeeyey inay degmooyinka gobolka banaadir ka wadaan falal ammaandarro iyo kicin dadweyne sidaas daraaddeed ay ciidamada kooxda riddada amar u qabaan inay u gacan qaadaan haddii ay samaystaan maleeshiyaad hubaysan laakiin maleeshiyaad maalinkaa qaadatid gacmaha lagaa jebinaya maleeshiyaad haddaad isku daydid inaad adeegsatid oo xaafadaha aad tiraahid riyaa reer hebelahey oo aada noo celisid sagaashamaadkii iyo warlooriskii iyo qabqablayaashii gacmaha la iska jebinaya adaa u yeeranaysa marka albaabka waxaad garaacaysaa albaabka dowladdaa soo garaacaysa albaabka ciidanka adaa garaacaysa maalinkaad maleeshiyaad isku daydid inaad adeegsatid hadda qaabkay u socdaanna ah waxaan ogolnahay wadahadal baa dowladdu furtay runtii shan jeer madaxtooyada lagu kulmay mar kale xafiis dowladdu leedahay oo xalle ku yaallaa wiiggii hore lagu kulmay wadahadalkaas waa furan yahay siyaasiyiin ay ka mid yihiin shariif sheekh axmed xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa maalin ka hor xasan gurguurta ku safeeyey madaxweynihii hore ee kooxda riddada iyagoona horaanta bisha soo socotay iclaamiyey banaamax cusub oo aan la ogeyn sida uu u dhici doono jasaaka allaahu khayran walaalkaa marwan soomaalida xujayda sanadkan ku sugan xaramka ayaa soo bandhigay dayaca haysta xilli kooxda riddada soomaaliya sanadkan ay ka qaaday lacago fara badan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed waxaa cabasho xooggan ay kasoo yeertay xujayada soomaaliyeed ee sanadkan aaday beedka alle ee xaramka si ay usoo gutaan acmaasha fadliga badan ee xajka balse waxay sheegeen inay la kulmayaan dhibaatooyin xooggan oo ay ka mid yihiin cunto la-aan iyo hoy la-aan waxay sheegeen inay degan yihiin hoteelo ka fog xaramka mana helayaan gaadiid ay adeegsadaan si ay u doontaan cunto sharaab iyo wixii la mid ah waxaana saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada qabsaday muuqaallo ay soo duubeen xujayda oo ay kaga hadlayaan dhibaatooyinka halkaasi ku haystaa walaalayaal intaanoo dhan waa xujaydi soo xajistay waxaa la dejiyey meel duur ah oo maqaayad aan ka dhoweynin oo dukaan wax laga gata leer oo xaramka ka fog ilaa soddon maaragta daqiiqo ayaa loo lugayaa xaramka amba afartan daqiiqo walaalayaal meeshaan xuquuqdeennii wax badanaa maqan saaki waaga markuu beri ilaa hadda koob shaad dada cabinaa nugu jiro lacagna haysto meelay wax ka gataana la marka xuquuqdeenna asaasiga ayaa la'nahay basasna ma laha dad inaan dulmino isuguma aanan imaan qof maaragtay shaksiga xaqiisa inaan ku xadgudubno ma aanan imaan xuquuqdeenna asaasiga oo ah inaan noolaanno biniaadanka cunnu u baahan yahay lacag waa haysnaa ilahi waa nasiib ilahi nasiib waa haysanaa alxamdulilah laakiin meela wax ka gadanaa la'nahay gabdhihii soomaalida ahayoo maarad aan ku noolayno maalmaha wax ka gadanayne waa la raacdeeyey gabdhihiina looma ogolan wax noo keenaan oo ka gadanno ayagana wax noo keeni maayaan meel aan wax ka gadanoo noo dhowna ma jirto ummadda soomaaliyeed oo soo xajisaa nahay xujaajdaa nahay war xaqeenna ha ku tumanin wax xaq u leennahay inaan meel fiican degno dadka badarna helno waxaa cunnana helno xaramka ilaahay aa u soo qasadnana si fuud aa ku tagno meel aa ka gaarna aad tagno marka walaalayaalow war isma isku raacsana dhammaanteena isku raacsana dhammaanteena war ma isku raacsana dhammaanteena xuquuqdeena inay maqan tahay ma aaminsana dhammaanteena ma isku raacsannahay ma isku raacsannahay ma isku raacsannahay allahuma hal ballaqtu waa idin soo gaarsiinay cod dheer waxaa ku leenahay xuquuqdeenna waa maqan tahay maadaama aan nahay xujaydii ummadda soomaaliyeed oo ilaahay dartii meeshaan u nimid ilaa saakay ilaadadwaayeelaha nugu jira gabdhihii yarkahay soomaalida noo soo gurmaday oo quraacdii hataa noo keenaayey ciidamo waxaa jooga shurdaa oo markay daqiiqad yimaadaan bakala eryahay hal saac oo kun walaataan xaramka u soconnaa annagoo duruuftaas ku noolayn aa mid kale noogu soo korar waxaan leenahay sida u dhaqsiyaha badan meeshaan degannahay waxaan degannahay amaaratul shafatul afraar waxaan degannahay jaamicatu ummatulqura agteeda mustafa cabdicasiis mala awoodi waayo haddaa bas la iibin karin xataa in xajka mataqaanaa loo kireeyo dadka xujayda ah aaday u dhibaataysan yihiin waayeelaa ku jira dad mataqaanaa xanuunsanaa ku jira meelaa cunto ka gadana nooma dhowa meel mataqaanaa dukaamo laga adeegtay subermarketyo nooma dhowa xitaa bas meel laga raaco nooma dhowa halkan aniga hadda tagsiyaa u soo doontay ablicationada xitaa badanaa kuma aqbalaayaan haddaa eryadan aa kasoo aa ka soo dalbatid marka waa cayaan darro walaahi inteeda leeg iyo cadaalad darro iyo dulmi loo geystay xujayada soomaaliyeed waa u hadlaynaa xaqan waa sheegaynaa kooxda riddada soomaaliya ayaa lacago boqolaal kun oo dollar ah ka qaada xujayda soomaaliyeed ee sanad kasta aadaa xajka waxayna taasi beddelkeeda xujayda soomaaliyeed ay la kulmaan dayac iyo daryeel la-aan baahsan jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdikhani maamulka islaamiga degmada bu'aal wilasaamiga ee jibada dhex ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey odayaashii waxgaradka degmadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeen yaasir moxamed waxaa degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe lagu soo gebagabeeyey dowlad diini ah oo loo qabtay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada taas oo lagu magacdaray saxaabigii weynaa ee sacad bin mucaad radiallaahu canhu waxaana halkudhig looga dhigay kun caaliman oo mutacalima dowladan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa socotay muddo saddex maalmood ah waxaana lagu qaatay duruus iyo muxaadarooyin kala duwan oo diini ah kuwaasi oo diiradda lagu saarayay arrimo muhiim u ah bulshada iyo hoggaankooda gabagabadii dowladda qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoo sheegay inay ka faa'iidaysteen cashiro muhiim ah oo kor u qaaday fahamkooda diineed iyo dowrkooda waxbarashada waxaan ka mid ahay odayaasha jubbada dhexe gaar ahaan degmada bu'aale waxaan qaadannay dowraan qaadannay haddaan noqomada bu'aale nahay dowradaas waxay noo socotay saddex maalmood dowrada magaceeda waxaa la yidhaahdaa sacad binu macaad shiicaarka dowrada waa kun caaliman oo mutacalliman dowrada aan qaadannay waxaan ku qaadannay cashiro badan iyo kitaabo badan waxaa ka mid a alwalaa walbara baa ka mid a cashirka aan qaadannay koowaad cashirka labaad waxaan qaadannay assalaad kitaabka labaad saddex waxaan qaadannay alaxkaamiya afar waxaan qaadannay dowru nuqamaa atacaamul cala annaas baan qaadannay lix waxaan qaadannay ashacuur bilmas-uuliya cashiradaas lixdaa kitaab waan qaadanay waxaan qaadanay oo kale afar qodobo kaloo muhiima oo bulshada horumarkeeda ah kow waxaa ka mid ah biicadda oo la ilaaliyo sida geedaha iyo ugaarta oo kale horeyna dee amar baan u qabnay laba waxaa kaloo qaadanay oo horeyna lade awaamir looga bixiyey muqaadaraadka qodobka saddexaad waxaa ka mid ah dacwada iyo tacliinta iyadana in la horumariyo oo lagu dadaalo iyadana waa qaadanay qodobka afraad waxa weeyaan horumarka beeraha iyo dhiirigelinta bulshada inaan ku dhiirigelinno beeraha iyo sidii wax loo soo saaran lahaa un iyo wilaayadanow kullii haddii haangun agna noqobadii degmada bu'aale ma isla qaadaniya walbarashada horkordhan laisla qaada weli oo hunyina laisla reeba oo haang muqaadaraad agi haang oo agiyo dhireenibaad guur agi wax soo saarkan kordhan isla qaadani kordhun qaada weli oo nibaad guur agi in isla reebn uni wilaayadanow kullii isla qaadani anta haatay wali la raabi horta wala ugaartay iyo geedawahaykow nabaadguurka kulli nun wada dano lan shakhsiyan oo dan agtama leh lan walbana mas-uulo saaran muslinno deegaano wadankii oo degan yihi mayse codsanaa horta intii idaacadda maqaheysto maqlaysati ama warka maqashay wali ilaahay naga raabi walaadan diidanta in laga har wali lisfari oo kaalma ilaahayna raalli ka agyi maamulkan islaamkana raalli ka agyina laisla qaada insha allahu tacaala waxaa laga wada hadlay in la ilaashado bey-ada in madaariista kor loo qaado oo waxbarashada xoogga la saaro waxaa kaloo laga naqaashay mukhaadaraadka meel walba ka soo gala in la iska qabto qofka alle kacabsiga ayuu wax walba uga haraa qof bini'aadan laga cabsaday waxba loogama haro ilaahaygii ku abuurtay ka baq waxyaabaha xunxun fusqiga jinniga isaga hara ninkii ka hari weeye hee waxaa jiraa maamula jiraa wuxuu kala kulmo asay u taallaa tan kale tacabka beeraha in dadka lagu dhiirigeliyo annaga iyo walaayadaanna waa isla qaadannay ilaahay madar buuna siiyey inaan xamdinno wax badan aan shukrinno ilaahay u mahadinno ayaana laga rabaa muqaadaraadkaasna shalaaw kolloba keligii iskama socda ummad baa wadde ummadda ayada ee anoo kaga faa'iidaysanahayo waxaan leeyahay qofka haddii waxuu intii loogu digo loogu digo loogu digo uu ka hari waayo haddee kolloba xukun buu yeelanaha insha allahu tacaala sharcigeenna macaan wax buu ka soo saaray waxaan dhihi lahaa iskaga haraan waalid baa dhalay waalidka asagana insha allahu tacaala ha reebo ilmihiisa dowladan waxay qayb ka tahay dowlad taxano ah oo maalmihii u dambeeyey maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu u qabanayay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo lagu xoojinayay barashada diinta iyo wacyigelinta bulshada jasaaka allaahu kheyran walaalka yaasir dhegeystayaal iminkan waxaa kusoo dhawaataan qaybta lix iyo tobanaad warbixinno ciwaankeedu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay iyo walaalkeen cabduqaadir rabbaani
safarkayga markan wuxuu qabtay dhanka iyo duleedka degmada beledweyne iyo goobihii lagu jabiyey dabadhelifyada murtadiinta ee taageerada ka helayay turkiga iyo maraykanka inta meel ee aan tegay ma jirin meel aysan cadowga cagta soo dhigin anna waan ka daba dhigay waxaase deegaanka burdaar buurteeda iiga muuqday raadadkii iyo diiftii murtadiinta oo tabartii iyo taagtii ee isbideen isbahaysiga kufaarta iyo murtadiinta uu noqday mid kala tagtay istowxaarintii iyo istustuskii kasoo muuqashada kaamirooyinka waxaa ka dambeeyey kaamarada towxiidka oo iimaanku horkacayo oo soo bandhigtay kala fakadka iyo qori iskatuurka murtadiinta waxaa afkii juqda gabay qaaqlayaashii turufatoorayaasha warbaahintooda turufaynaya beentooda waatan inaguna itusi oo itaabsihii ku soo muujiyey bakhtigooda taawarada burdaar hoostooda looga tegay waxaa horteeda yaalla gaadiidkii cadowga ay ku dagaalgalayeen gaar ahaan gaarigan xamuulka ah shagman ayaa loo yaqaanaa gaarigan kalena shagman ayaa loo yaqaanaa labadan kalena shagman ayaa loo yaqaanaa waa gaadiidkii uu allaah gacanta mujaahidiinta soo geliyey bifadlillaahi booqashadeeda deegaanka waxaan kula kulmay rag ka mida odayaasha deegaanka waxay iiga sheekeeyeen sida maalinkaas xaaladu ahayd maalin maalmaha ka mid ana degaanka dhowo tuuladan degasha deganahay ilaahay wuxuu ku asiyay mujaahidiinta nimankaas marka roob iyo argagaxa ku dhaca runtii aad baa roob ugu dhacay nimankaas marka dadka muslimiinta qalbigooda ku qaboobe dadka gaaladaha oo munaafiqiinta dadkii raacsaneen qalbigooda waa ku naxsamay meeshaas aad bay ugu jabeen qalbigooda aad bay ugu shaceen laakiin dadka muslimiinta quluubtooda waa kaafiyey ilaahay baa kaafiyey subxaana wa tacaala mahaddaasna allah iskale dadkii deegaanka ee barakacay dhibaatadu qabsatay markii cadowgu jabay ee maqleen xaafadahoodii dib ugu soo laabteen waa lasoo laabtay markaas waa lasoo laabtay liannu ayaga markay kala fanina mid fanina mid orday noqdeen waa iska soo noqdeen dadka kusoo noqoyey nabadaa la helay barwaaqaa la helay liannu ayagaaba aad dad ku hayba biyay ka daadi jireen dhibaataday ku samay jireen adiga dhib weynay ku qabnay ilaahana ku mahadsan subxaana wa tacaala laakiin ciidankan soo duulay waxay sheeganayeen inay dowlad yihiin ummadda wax u qabanayaan caalamkana ummadda ay ku xirayaan oo hadafkoodu sidaabuu ahaa marka maxay hadda qabteen beenay sheegaan waxba ma qaban waxay qabteen male ummadda waxay u qabteen male wax u ilaahay abuurta hataa loor shimuri hataa uma keenin waxay u qabteen ilaahay abuurta malaho ummadda inay barakiciyaan ay baabiyaan ay hantidooda cunaan ay waxooda belqaystaan leanna hadda tuulooyinka intaa ilaa booco ilaa nuurfanac ilaa tirsheenta tuulayna belqaysan malaho xooloodii cuneen dhargoodii qaateen waxay reebeen ma laho marka waa dad iska gaajaa gaalna ku adeegsahayso meeshaan hadafka loo jeeda waxaa waaye kitaabka ilahay bas loo jeeda looma jeedo wax kaloo maanta loo jeeda meeshaan ma jiraan marka waxaan leenahay marka dadka muslimiinta meel kastay joogaan kitaabka ilahay ha qaataan asiga anfaca asaa noolayna asii ku dhaqmaan asii ku dhaqmi jireen nool asigayn ma hayaan intaasaan leeyahay halkani waa burdaar oo raayada towxiidka ay ka taagan tahay muddo haatan laga joogo ku dhowaad laba sano waxaa deegaankan weerar ku soo qaaday silibiyiinta maraykanka iyo turkiga iyo maleeshiyaadka lakaan ahaa oo lagu soo xaaqay dhimbilaha naarta ee laga shiday bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa difaacyadii cadowga ee deegaanka ka dhisteen ka muuqda raqdii iyo raadadkii maleeshiyaadka murtadiinta waxaa lagu arkayaa goobaha dhirta leh ee lagu dagaalamay maleeshiyaadkii baktiye lafahooda dharkoodii iyo kabahoodii ciidan ee isaga carareen iyo sidoo kale gaadiidkii dagaal iyo zaanadii militari ee ay ku soo dagaalgaleen oo gebi ahaanba goobtan ku basbeelay muuqaalka meeshan ayaa ka turjumaya inay ahayd goob cashir lama iloobaan ah loogu dhigay dabadhilifyadaas kiniisadaha maraykanka ka difaacaya gobolka hiiraan soo daawashada halkan waa meel cibro ugu filan kii maalinkaas ka badbaaday dhimbilahaas ee lagu ganaya cadowgii halkan degganaa taasoo qalbigiisa ka tirmi doonin uuna iska iloobi doono dagaal dambe oo uu ku soo qaado ahlu tawxiidka كي لا نحيا أبدا برما وبشرعة ربي أحرارا aad baa loogu farxay jabka maleeshiyaadka murtadiinta ku qabsaday halkan burdaar iyadoo sababtu ahayd maleeshiyaadka aan waxba xeerin ee xaaraanta iyo xalaasha u siman tahay waxaana ugu dambeyn dulmigooda uu keenay hasiimo weyn oo dhabarka ka jabisay murtadiintaas hadda waxaan taaganahay bartamaha laamiga weyn ee isku xiran muqdisho iyo beledweyne magaalada beledweyne waxa ay ii jirtaa dhowr iyo toban kilomitir wax cabsi ahna kama jiraan halkan sababtoo ah dad iyo dunyaba waxay hoos harsanayaan amniga shareecada islaamka soo laabashadeeda oo aan dib u soo qaaday waddadii dheereedee laamiga ahayd oo markii horeba aan ku tegey waxaan kula soo kulmay qaar ka mida gaadiidleyda isaga gooshta muqdisho iyo beledweyne oo ku safreeyay waddadan laamiga ah waxaana darawallada kala sheekaystay xaaladda ammaanka ah ee ay ku marayaan waddada laamiga ah oo la nadaafadeeyey
asalaamu calaykum warsadin xaaladda ka warrama xaggee ka timideen xamar waa beledweyne u socoteen ما شاء الله wadada ka warram maxaad iyo soomaan wax culays ma jiraysa ma sha allah wilaayada dhulka wilaayada waa iska inta badan marka hadda beledweyne u socotaan hadda niyo laamiga isticmaalaysa soomaan marka laamiga iyo wadooyinka kale yaa idiin fiican laamiga dhawaanshiya ha aad iyo aad marka way idiin fiican tahay soomaan waana ka ron tahay oo wadooyin kale boor iyo barbarooni iyo shufaad waa laamiga xoogaa kalkiisha baa iska noqday wuxuu ka dhow yahay caafimaad ahaan waa ka fiican yahay oo xagga gaariga ahaan ha laakiin hadda rar culisaa wadaane ha السلام عليكم سيدين عفاك كورما الحمد لله ما شاء الله حالك انك كورما جو اسك دقنيا وداد امني كده كورن ها وداد ونظيف سمان waxa dhibaato ma jirin ma sha Allah ah dhulka kale maxaa yani dhibaato ku jira wadanka abaar ma noqono boorkiya zaid noqdo boorka matoorka ku caafimaad qabin adiga dhibaato hergiba ugu dhacaa jacsada noqono ما شاء الله ما شاء الله safarkaygii ayaan halkiisa ka sii watay waxaan soo socdaba waxaan soo gaaray markan deegaanka noor farax deegaankan waxa uu ka mid yahay deegaanada laga xoreeya cadowga waxaa ka dhacay dagaallo lagu laayay maleeshiyaadka murtadiinta ee xasan garguurte haddase waxaa ka babanaya raayada towxiidka oo bulshada deegaanka waxay hoos harsanayaan ku dhaqanka shareecada islaamka deegaankan waxaa dhex mara waddada laamiga ah ee isku xirta muqdisho iyo beledweyne marka laga soo tago dagaaladii xamladii saliibiga ah ee maraykanka waxaa deegaankan lagu gumaaday ciidamada xabashida ethoobiya oo halkan u ahayd wadda ay isaga kala gudbaan ciidankooda weliba xilliyada ay sahayda kala qaadanayaan amaba ay damacsan yihiin duulaan ay ku dhibaateynayaan dadkeena muslimiinta odayaasha deegaanka ayaa ii sheegay in xabashida ethoobiya khasaare xooggan uu ka soo gaaray isu socodka waddadaas laamiga ah mid ka mid a odayaasha deegaanka nuur fanax oo aan kula kulmay gudaha magaalada ayaa iiga sheekeeyey wixii lasoo maray iyo taariikhdii cadowga halkaas loogu dhigay halkan waxaa la yidhaha tuulada nuurfanaxa la yidhaha maxaan ku idhahdaa waa waddada laamiga isku xirta muqdisho ilaa beledweyne wadadan marka hadda gaadiidkii iyo isu socodkii baa bilowday soomaa isu socodkii baa bilowday low maxaan ku idhahdaa waddadana ay burbursan tahay oo gaadiidka dhib ka haysto buuli burdana cadow uu degan yahay oo dhibaato uu geysta baabuurta uu la gooyo labadaas caqabadood ayaa waddada haysato laakiin waddada waxaa ku soo laabtay iska socodkii maxaa gobollada dhexe hadda waad arkaysa in baabuurtu maraysay natareyaashaa maro andhameedlayaashaa maro hoomeeyaashaa maro baabuurta fududaa marto waddada waa la isticmaalaa yaa u faa'iido badan gaadiidleyda isticmaalka waddadan iyo waddooyinkii hore ay mari jireen waddada tanaa u isticma macnaha tanaa u fudud waddadan waa wadda laamiya oo istaraatiijiya oo maxaan ku idhaahdaa laami ah laakiin taas waa borbaroone xaggii marka marka haddii la yidhaha xagga amniga marka la dhaho waxaa u wanaagsan waddada xarakada dhex marto min bidaaya ilaa nihaaya laga bilaabo beledweyne ilaa muqdisho laga galo waddada ay dhex maraan oo xagga amniga xaggaa fiican laakiin ilaa inta waxaa ku jirta buuli burde waxaa ku jirta halgan waxaa ku jirta beledweyne caqabaadka marka gaalada lagala kulmaa markii laga laga reebo maridda waxaa u fiican waddadan waddadan waa wadda aan borbori lahayn waa wadda laamiho caalami ah waa wadda toosan darawlintu waxay ku leeyihiin waxaa noo fududaaday isu socodkii isu socodkiaa noo fududaaday ku leeyihiin waqti badan waddada maxaan ku idhaahdaa xilli badan ay ku qaadan jirtay awal laakiin hadda si fududay ku maraan waad arkaysa baabuurtu si deganay ku marayeen haddana ilaahay amarkiisa subxaana wa tacaalaa gaaladu meesha ku jirto unbay ku go'an tahay hadda buuli burdo markii la gaaro buuli burde ilaa beledweyne inta ka dhexayso xarakadaa haysata baabuurtu amnigay ku maraysaa buuli burdo marka cigaal la joogo ilaa muqdishona haddana sidaasoo kale waa cadowgu waa magaaladu ku godoonsanya kama baxsana inta lagala kulmaa waa inta magaalada dhexdeeda bis inta kale xarakada haysata amni iyo nabad iyo baraaro wahay maasha allah ugu dambayntiina waxaa dib u soo kabanaya deegaanadii cadowga ay ka barakiciyeen dadkeenna intii ay socotay xamladii ashahada la dirirka murtadiinta iyo salibiyiinta ku soo qaadeen wilaayaadka dalka jasaaka allahu kheyran walaalka rabbaani guud ahaan walaalaha iyaga muslimiinta warkays waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtageliy waan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalaha iyaga muslimiinta ood kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacala idinka ajarsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak